أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegeystayaal warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kula wareegay deegaan istaraatiiji oo dhaca bariga huulayda hiiraan haweeney soomaaliya ayaa lagu dilay dalka ingiriiska xilli uu sii kordhay dilalka soomaalida lagu geysanaya dalalka reer galbeedka warbaahin laga leh dalka maraykanka ayaa daabacday in mujaahidiinta al-shabaab dagaal looga adkaan karin iyadoona sheegtay inuu fashilmay duulaankii uu maraykanka horkacayay maktabka warfaafinta ayaa baahiyey sawirada diyaaradda helikobtarka ciidamada mujaahidiinta ay ku soo rideen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe howlgalla lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa habeenimo khamiisa sagaalka bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kula wareegay deegaan istaraatiiji oo dhaca bariga wilaayada hiiraan warbixinta warkaasi waxaynu hayaa walaalkan ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka n ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen deegaanka ceel hareeri oo dhaca duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan n weerarkani wuxuu dhacay barqanimadii maanta allah fadligiis ciidanka mujaahidiinta durbadiiba waxaa u suura gashay inay la wareegaan gacanku haynta deegaanka ceelhareeri kadib markii halkaasi ay isaga firxadeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa deegaankaasi waxaa iminka ku sugan oo si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta raayada towxiidka ayaana ka dulbabanaysa maleeshiyaadkii murtadiinta khasaaro xoogan ayaa maanta ku gaaray dagaalkii ka dhacay ceelhareeri halka kuwii ka badbaaday weerarkaasina ay u firxadeen dhanka duleedka deegaankaasi saraakiisha mujaahidiintu walaalka waxay noo sheegeen in dagaalkii maanta lagu dilay laba askari oo murtadiin ah sidoo kalena lagu dhaawacay saddex kale waxaa sidoo kale mujaahidiintu ay kusoo qaniimaysteen dagaalkaasi gaari nooca raaxada ah oo maleeshiyaadka murtadiintu ay lahaayeen tiradaasi khasaaraha waa mid hordhaca waxaa suuragal ah tiradu inay intaa ka badato maadaama khasaaro xoogan uu gaaray maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa deegaankani ee maanta mujaahidiintu ay la wareegeen ee ceelhareeri waa deegaan istaraatiiji ah waxa uu qiyaastii soddon iyo shan kilomitir u jiraa degmada moqokori sidoo kale wuxuu shan iyo labaatan kilomitir u jiraa deegaanka tardo wuxuu sidoo kale qiyaastii lixdan kilomitir u jiraa degmada buulaburde waana deegaan istaraatiiji ah saldhig weyn ayay ku lahaayeen maleeshiyaadka ridada maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ka firxadana waxaa lagu soo waramayaa inay u carareen dhanka buulaburde iyo dhanka moqokori xaaladda deegaankaasi iminka waa mid degan ciidanka mujaahidiinta ayaa si buuxda ugu sugan la wareegidda deegaankan waxa ay imaanaysaa xili toddobaadyadii lasoo dhaafay deegaankaasi duleedkiisa ay ka dhacayeen dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kale waxaa xusid mudan in laba cisho ka hor mujaahidiintu ay la wareegeen deegaanka xawaadley oo isaguna ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ahna deegaan istaraatiiji ah kadib markii halkaasi ay isaga carareen ciidamadii kufaarta burundi iyo maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaa ku sugnaa wixii kusoo kordha khasaaraha cadowga ku gaaray dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka ceelhareeri ee duleedka degmada moqokori waxaan kusoo gudbin doonnaa insha allahu tacaala wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda mahsaned ismaaciil haweeney soomaaliya ayaa lagu dilay dalka ingiriiska xilli ay sii kordhayeen dilalka soomaalida lagu geysanayo dalalka reer galbeedka haddaba warbixinta warkaasi waxaynu hayaa walaalkeen cabdiqani maxamed wararka ka imaanaya dalka ingiriiska ayaa ku waramaya in weerar mindi loo adeegsaday lagu dilay haweeney soomaali ah oo ka mid ahayd soomaalida ku nool dalkaasi weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay koonfurta magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska waxaana haweeneyda la dilay lagu magacaaba maryama cusmaan maryan oo lix iyo labaatan jir ah ayaa ka mid ahayd soomaalida degan magaalada london booliiska ingiriiska ayaana waxa uu shaaca ka qaaday inuu wado baaritaan ku aadan qaabka uu dilka u dhacay iyo sababta ka dambeysay intaba saraakiil ka tirsan booliiska xukuumadda saliibiyadda london ayaa waxa ay sheegeen in maryamo cusmaan lagu weeraray gurigeeda intaas kadibna ay usoo carartay waddada halkaas oo ay ugu dambeyn ku nafbaxday waxay intaasi ku dareen in laba nin oo da-doodu ay kala tahay soddon iyo laba jir iyo soddon iyo saddex jir la xiray kuwaas oo lagu tuhumayo inay ku lug leeyihiin dilka haweeneyda soomaalida ah walow goor dambe xabsiga laga sii daayay raggaas haweeney british ah oo diris la ahayd maryamo cusmaan ayaa warbaahinta gudaha u sheegtay in dilkeeda ka hor ay maqlaysay muran dhexmaraya saddex ruux intaas kadibna ay maqashay maryamaha oo ku qaylinaysa gurmad ayaan u baahanahay dilka haweeneyda soomaalida ah ayaa waxa uu qalqal xoogan ku abuuray dadka soomaalida ah ee ku nool dalka ingiriiska si gaar ah magaalada london ee caasimadda dalkaasi maxsaned cabdiqani warbaahin laga leeyay dalka maraykanka ayaa daabacday in mujaahidiinta al-shabaab dagaal looga adkaan karin iyadoona sheegtay inuu fashilmay duulaankii uu maraykanka horkacayay warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen cali yare dowladda siliibiyadda kenya ayaa walaac daran ka muujisay hoosu dhaca dhaqaale ee ku yimid howlgalgaaleedka eyusom kaas oo bedelay howlgalkii hore ee artemis ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda kenya ahna wasiirka arrimaha dibadda gaalka lagu magacaabo musaaliya mudavadi ayaa sheegay in hoosu dhaca taageerada dhaqaale ee beesha caalamka ay halis ku tahay waxa uu ugu yeeray amniga gobolka mudavadi ayaa ku cabaaday in ayusom la tacaalayso caqabado dhaqaale oo ba-an iyadoo aan weli la helin maalgelinadii ay ballan qaadeen beesha caalamka gaalkan ayaa sheegay in haddii taageerada dhaqaale ee howlgalka la waayo ay taasi keeni karto in dagaalka lagula jiro mujaahidiinta soomaaliya uu burburo warkan ayaa ku soo aadaya iyada oo shalay madaxda aqalka sare ee maraykanka ay soo saareen hindise sharciyeed mamnuucayo in lacagaha maraykan ku siiyo qaramada midoobe lagu maalgeliyo howlgalka eyusom madaxda xisbiga jamhuuriga ee dalkaas maraykanka ayaa iyagoo ka duulaya mabaadi'dooda ah america fas ee uu horboodayo donald trump kaas oo ah in dhaqaalaha dalkaas aan lagu taageerin dagaalada qaramada midoobey ay maalgeliso ayaa gebi ahaanba diiday inay qayb ka noqdaan maalgelinta kufaarta afrikaanta hindisahan ay soo saareen aqalka sare ee dalkaas ayaa yimid kadib markii maraykanku uu ka cabsaday in lacagta canshuurta muwaadiniintiisa loo adeegsado howlgallo dibadda ah gaar ahaan kuwa aan si toosa u saamaynin danaha dalkiisa dowladda siliibiyadda kenya oo kumanaan askari ay ka joogaan qaybo ka mid ah gobollada jubbooyinka iyo gedo ayaa ugu dambeyntii ugu baaqday gaalada caalamka gaar ahaan maraykanka inay dib uga fiirsadaan go'aanadooda islamarkaana ay taageeraan howlgalgaaleedka si lacagaha lagu maalgeliyo ciidamadoodu aysan u joogsan mahadsaned cali yare maktabka warfaafinta ayaa baahiyey sawirada diyaaradda helikobtarka ciidamada mujaahidiinta ay ku soo rideen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe warbixinta warkaasi waxaynu haya walaalkeen xaaris cabdiqaadir sawiradan oo la baahiyey fiidnimadii xalay ee mujaahidiintu waxay kusoo bandhigeen muuqaalka diyaaradda dhowaan lagu soo riday deegaanka xawadle ee dhaca wilaayada shabeellada dhexe diyaaraddan oo ah nooca qumati u kaca oo ay lahayn silibiyiinta afrikaanta ee mujaahidiintu dhulka soo dhigeen xili ay isku dayeysay inay carqalad iyo dhibaato u geysato dadka muslimiinta waa sawiro soo jiidasho leh oo muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo raadada tawxiidka ka dulbabinaya diyaaraddan kadib markii ay dhulka soo dhigeen islamarkaana la heleen mid ka mid ah hubka iyo gantaalada munaasabka ku ah diyaaradaha noocan ah war-saxaafadeed maalinta itniinta ka soo baxa taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in mujaahidiintu ay soo rideen diyaarad dagaal xilli ay ku howlaneed howlgallo ashadala dirirnimo oo lagu dhibaateynayo dadka muslimiinta sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi burburinta diyaaraddan ayaa waxa ay timid xilli ay mujaahidiintu la wareegeen gacan ku-heynta deegaanka xawaadle ee wilaayada shabeellada dhexe kaasoo sannadihii u dambeeyey ay xoog ku haysteen siliibiyiinta afrikaanta mahadsanid xaaris howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaana dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgal qaraxo ciidamada mujaahidiinta ay ka filiyeen gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada bay ayaa lala egtay guri ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar murtadiin ah waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta degmada waajid oo ka mid a goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada bakool waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andulus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu